ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reeba jimcaha aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa sagaal iyo labaatanka bisha ramadaan sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo talaado ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiida khaza oo galay maalinkii boqol siddeetan iyo lixaad oo xiriir ah ciidamada maamulka yuhuudda oo isaga baxay magaalada kanyunis iyo dadka deegaanka oo bilaabay inay dib ugu noqdaan guryahooda waa maxay fariimaha ay dirayaan qisaska halyeeyadii saxaabada ahaa ee lagu soo qaatay silsiladii jenaraalada jihaadka ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam warbixin ayaad dhegaysan doontaan inshaa allah maleeshiyaadka xuutiyiinta oo maraakiib hor leh ku beegsaday xeebaha dalka yemen boqolaal ruux oo lagu dilay iska horimaadyo culus oo ka dhacay qeybo ka mid a dalka suudaan maraykanka iyo ingiriiska oo duqeymo khasaare leh ka fuliyey dalka yemen iyo ruushka oo ka digay cawaaqibta ka dhalan karta in jarmalka uu ciidamo u diro lithuania qodobadaas ayaad dhegaysan doontaanay kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaasoo idil gordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqeymaha diida khaza ayaa galay maalinkii boqol siddeetan iyo lixaad oo xiriir ah iyadoona lasoo warinaya in ciidamada maamulka yuhuudda ay isaga baxeen magaalada kanyunis halkaasoo dadka deegaanka ay bilaabeen inay dib ugu noqdaan guryahooda wararkii ugu dambeeyey ee diida khaza waxaa warbixintan ku eegaya cabdiraxmaan bader xasuuqyada iyo duuqiimaha ay yuhuuddu ka wado marinka khaza ayaa waliyaalkiisa kasii soconaya duuqiimo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ay yuhuuddu ka geysteen deegaano badan oo dhaca marinka khaza ayaana waxaa ku shiiday tobanaan ka mid ah barakacayaasha reer falastiin iyadoo dhanka kale magaalada khanyoonis ee koonfurta jidda khaza laga dareemayo xaalad deganaan ah islamarkaana dadka barakacayaasha ay kusoo laabanayaan guryahooda balse marka hore aynu ku bilowno duuqimo goosgoos ah oo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza kuwaasoo beegsaday maatida ku sugan mandiqado dhowra oo dhaca waqooyiga bartamaha iyo qaybo ka mid ah koonfurta jidda khaza muqayimka almakaazi ee bartamaha jidda khaza ayay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duuqimo cadootooyo waxaana halkaa ku shiiday dad badan oo muslimiin ah halka ay ku dhaawacmeen tiro kalwaado badan waxaana uu burbur xoogan soo gaaray qaar ka mid a goobii ay ku hooyanayeen dadka barakacayaasha ee muqayimka ku sugnaa diyaaradaha dagaalka ee ciidamada yuhuudda waxay sidoo kale duqeeyeen guryo badan oo ku yaala waqooyiga magaalada khaza waxaana muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka laga dheehan karaa burbur baaxad weyn oo soo gaaray guryihii la beegsaday waxaana la sheegayaa in duqeyntaasi ay ku dhinteen qaar badan oo ka mid a dadkii degnaa guryahaasi halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale dhimashaya dhaawac ayaa ka dhalatay duqeyn midaa la mid ah oo ka dhacday magaalada rafax ee koonfurta jidda khaza waxayna duqeyntan si gaara u beegsatay bariga magaalada isla rafax waxa ay yuhuuddu ka geysteen xaafadda adtanuun duqeyn sababtay dhimashada qaar badan oo ka mid ah dadkii degnaa xaafaddaasi iyadu ay dhaawacmeen kuwo kale muuqaal lagu faafiyey baraha internetka ayaa waxaa lagu arkayaa dadyow fara badan oo iskugu yimid meel bannaan ah oo ku taala koonfur galbeed magaalada khaza islamarkaana sugaya deeq raashiinna way qaybinayso mid ka mid ah hay-adaha qaydiga ee ka howlgala marinka ghaza waxaana goobtaa ka dhacaysa duqeen ay ku shiideen tobanaan ka mida dadkii ku sugnaa goobta guri ku yaala diirilbalax waxaa ku shiiday labaatan ruux halka ay tiro kalena ku dhaawacmeen kadib markii ay yuhuuddu ka geysteen duqeen xoogan oo xagga cirka ah waxaana qaar badan oo ka mida dadkii ku sugnaa gurigaasi lagu leeyahay burburka dhismayaasha hoostooda dhinaca kale shacabka muslimiinta ee ku nool jiida ghaza ayaa bilaabay inay dib ugu laabtaan magaalada khanuunis ee koonfurta jiida ghaza dadkan ayaana dib ugu laabanaya guryahoodii la burburiyey kadib markii ay ciidamada yahuudda xaddii iskaga baxeen magaalada ciidamada yahuudda ayaa iskaga baxay magaalada khanyunis iyagoo si weyna u burburiyo guryihii ay deganaayeen shacabka iyo xarumaha dinta guud sida isbitaalada goobaha waxbarashada iyo masaajida ciidamada yahuudda ee iskaga baxay khanyunis ayaana xaqiijin yoolkii u weerareen magaalada oo ahaa inay gacanta kusoo dhigaan ama ay dilaan saraakiisha kooxaha waciska caabinta reer falastiin iyo soo furashada maxaabiista yahuudda ee ku jira gacanta muqaawamada horaan wasiirka difaaca ee maamulka yahuudda ayaa sheegay in qabashada khanyunis ay muhiim u tahay dagaalka ay ku doonayeen inay kusoo afjaraan kooxaha waciska caabinta reer falastiin taliska milatariga yahuudda ayaa xitaa ku fashilmay in ciidamadooda ay si toosa iskugu xirmaan khanyunis ilaa diirilbalax oo ku taala bartamaha jiida ghaza kadib dagaallo faraha looga gubtay oo tan iyo toddobadii oktoobar ka soconaya khanyunis magaalada khanyunis ee koonfurta jiida ghaza waa magaalada ugu weyn ee ku taala qidaaca ghaza waana deegaan isku xidha cidhifka koonfureed iyo bartamaha ghaza
رمضان قد أهله بالصيام وأطله مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan weli waxaa xeebaha badda cas ka soconaya weerarada iyo maleeshiyaadka xuutiyiinta ee gacansaar kale leh xukuumadda shiicada ah ee iiraan ay ku beegsanayaan maraakiibta isticmaasha xeebahaas wakaaladda amniga badaha ingiriiska ee loo yaqaano amberi ayaa shaaca ka qaaday in afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay maleeshiyaadka xuutiyiinta ay fuliyeen weeraro ka dhan ah maraakiib isticmaalaysay xeebaha badda cas waxa ay wakaaladdu sheegtay in maleeshiyaadka xuutiyiinta ay laba markab ku weerareen xeebaha dalka yemen iyadoo aan bixin tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan haddii ay jiraan khasaaro nafeed ama mid hantiyeed oo ka dhashay weeraradan cusub kol sii horreysay kanaalka almasiira ee taabacsan maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa baahiyey hadal uu jeediyey afhayeenka milatariga ee xuutiyiinta ninka lagu magacaabay yaxya sariic kaasoo uu ku sheegay in maleeshiyadiisu ay tiro sawaariikh ah ku beegsadeen markabka hob islan ee laga leeyahay dalka ingiriiska kaasoo ku socdaalayay xeebaha dalka yemen waxa uuna sheegay in weerarkaasi uu khasaare geystay waxa uu ku goodiyey inay sii wadi doonaan weerarada ay ka geysanayaan xeebaha badda cas kuwaasoo ay ku beegsanayaan maraakiibta isticmaasha biyahaas wakaaladda ammaanka badaha ee ingiriiska ayaa sidoo kale sheegtay inay heshay macluumaad la xiriira weerar kale oo markab labaad lagula beegsaday gacanka cadmeed si gaar ah meel ku dhowaad boqol iyo laba meel u jirta koonfur galbeed ee magaalada mukalla ee dalka yemen waxaan maraakiibta kula talinay inay feejignaan muujiyaan islamarkaana ayna soo gaarsiiyaan dhaqdhaqaaq weliba oo ay dareemaan oo ku aadan weeraro kusoo wajahan ayay tiri wakaaladda amniga badaha ee dowladda ingiriiska
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maxamed sheekh cali ayaa soo jeedinaya mahadsaned maxamed dhegaystayaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyay caalamka qodobada maantaan idinkugu soo diyaarinay waxaa ka mid ah iska hor imaadyo khasaare badan dhaliyey ayaa ka dhacay dalka suudaan wararka ka imaanaya dalka suudaan ayaa ku waramaya in ka badan boqol iyo konton ruux ay ku dhinteen iska hor imaadyo culus oo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah dalkaas kuwaasoo u dhexeeyay ciidamada militariga suudaan iyo maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah dagaalada oo dhacay maalin ka hor ayaa la sawrinaya inay ku dhinteen laba boqol oo ruux kuwaas oo u badan dad rayid ah deegaanada iskorimaadyada ka dhaceen waxaa ka mid ah mandiqada alfaw waxaana lasoo sheegayaa inay ku nafwaayeen in ka badan laba boqol oo ruux oo ay ku jiraan ciidamo ka tirsan xukuumadda suudaan iyo maleeshiyaad iyaga taabacsan warbaahinta gudaha suudaan ayaa soo tabinaysa in maleeshiyaadka gurmadka deg deg ah ay kamin u dhigaan askar ka tirsan ciidamada militariga suudaan iyo kooxo iyaga taabacsan kuwaasoo dhaqdhaaqyo kooday deegaano ka tirsan gobolka aljaziira oo intiisa badan ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka janjawiidka wararku waxay intaas ku darayaan in maleeshiyaadka dacmu sariic ay la wareegeen in ka badan toddobaatan gaari oo ay lahaayeen ciidamada militariga suudaan ayna dab qabasiyeen shan kale oo kuwa gaashaaman ah iyagoona sidoo kale gacanta ku dhigay tobanan maxaabiis dagaal ah sida ay ku sheegeen qoraal ay ku baahiyeen baraha internetka magaalada caasimadda ahi khartuum waxaayana laga soo sheegayaa dagaalo u dhexeeya ciidamada suudaan iyo maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah kuwaas oo lagu dilay in ka badan konton ruux geeska kale maraykanka iyo ingiriiska ayaa duqeymo khasaare dhaliyay ka fuliyey dalka yemen mar kale waxaa dalka yemen ay dhaca dhulka jasiiratul carab lasoo warinaya duqeymo xoogan oo ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee dowladaha maraykanka iyo ingiriiska kuwaasoo ay ku dhinteen dad rayd ah maleeshiyaadka xuutiyiinta ee maamulo qeybo ka mid ah dalka yemen ayaa faahfaahino dheeraada ka bixiyey duqeymaha cusub ee diyaaradaha labada dowladood ka geysteen gudaha dalka yemen si gaar ah galbeedka dalkaas duqeymaha oo dhacay maalintii shalay oo isniin ahayd ayaa kooxdu sheegtay inuu ku dhaawacmay hal ruux oo rayid ah kuwaasoo si wada jir ah u furiyeen diyuuradaha dagaalka maraykanka iyo ingiriiska islamarkaana ay ka dhaceen xaafudo ka mid ah magaalo xeebeedka xudeyda ee bariga galbeed ee dalka yemen diyaaradaha cadowga maraykanka iyo ingiriiska ayaa duqeymo ka geystay xaafado ka tirsan magaalada xudeyda waxay halkaas dhaawac culus ugu geysteen hal ruux iyagoona gebi ahaanba burburiyey gurigiisa sidaasi waxaa lagu yidhi war uu baahiyey kanaalka masiir ah oo taabacsan maleeshiyaadka xuutiyiinta yemen mana bixin ilaa iyo haatan tafaasiil dheeri ah ilaa iyo haatan ma jirto wax war oo ka soo baxay labada dhinac ee lagu eedeeyey duqeymaha ee kale ah maraykanka iyo ingiriiska kaas oo ku aadan duqeymaha la sheegay inay ka geysteen galbeedka dalka yemen magaalada xudeydah ayaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay magaalooyinka ugu muhiimsan ee dalka yemen maadaama ay leedahay garoon dawli ah iyo saddex dekedood oo muhiim ah taasoo ay sii dheer tahay inay ku teedsan tahay xeeb dheer tani ayaa magaalada ka dhigaysa inay ku loolamaan dhinacyada kala duwan ee isku haya talada dalka yemen mid welibana u arko inay tahay magaalo istaraatiiji ah uuna ku dagaalamo inuu isaga u madax bannaanaato taniyo wixii ka dambeeyey markii uu maraykanka ku dhawaaqay isbahaysi ka dhan ah maleeshiyaadka xuutiyiinta waxaa dalka yemen ka dhacay duqeymo ay si wada jir ah u fuliyeen maraykanka iyo ingiriiska kuwaasoo dhaliyey khasaare kala duwan hadafka loo sameeyey taxaalufkan ayaa ahaa in la joojiyo ama ugu yaraan la yeerayo weerarada ay maleeshiyaadka xuutiyiinta ka geysanayaan xeebaha badda cas kuwaasoo halis gelinaya maraakiibta isticmaala xeebaha badda cas dhowaan dowladda jarmalka ayaa shaaca ka qaaday inay ciidamo ka socda dalkeeda u dirtay dalka lithuania dhowaan dowladda jarmalka ayaa shaaca ka qaaday inay ciidamo ka socdo dalkeeda u dirtay dalka lithuania ee xuduuda la leh ruushka waxaana arrinkan war ka soo saaray xukuumadda moscow aqalka kremlinka ee looga arrimiyo dalka ruushka ayaa shaaca ka qaaday u dirista ciidamada ka socda dalka jarmalka lithuania ayaa sare u qaadaysaa xiisadda mandiqadda islamarkaana ay khatar ku tahay ruushka arrinkaas uu keenayo in la qaado tallaabo ammaan oo gaar ah ciidamada jarmalka ayaa shalay si rasmi ah u bilaabay fulinta qorshaha kumanaan ciidamo ah oo dalkaasi ka socda loo dirayo lithuania kuwaasoo dhulkooda uu ka kooban yahay qaybo ka mid ah xuduudda waqooyiga bari ee ururka nato arrinkan ayaa ka dhigan diyaargarow ku aadan ka hortagga weerar weliba oo suuragal ah kaasoo ka dhan ah isbahaysiga nato islamarkaana ay ka yimaadaan dhanka ruushka wasiirka difaaca dowladda jarmalka ayaa sheegay in dhammaystirka hawsha ciidamada loogu diyaariyo dalka lithuania tiradooda ay tahay afar kun iyo siddeed askari ay socon doonaan ilaa iyo laba kun toddobai labaatanka in si guul loogu gaaro arrinkan ay waajib tahay in askarta iyo qoysaskooda la siiyo daryeel wanaagsan arrintan ayaa timid kadib markii dowladda jarmalka ay dhowaan ansixisay in ciidamadeed ay si joogta u geyso meel ka baxsan dalkeeda tan iyo waxaa loogu yeero dagaalkii labaad ee adduunka iyadoo la tixgelinaya isbedelada amni ee uu yurub ku yeeshay dagaalka u dhexeeya ukrein iyo ruushka boqolaal ciidamo oo ka socda jarmalka ayaa lithuania ku sugan tan iyo sanadkii laba kun toddobai tobankii taasoo ay sii dheer tahay in dowladda jarmalka ay hogaaminayso garab militari oo taabacsan isbahaysiga nato oo kala bar ka mid ah u dhasheen dalka jarmalka tan iyo wixii ka dambeeyey markii ruushka duulan ballaaran kusoo qaaday dalka ukrain waxaa bilowday dagaal dhan weliba ah oo dhex maraya ruushka iyo dowladaha reer galbeedka waxaana xukuumadaha reer yurub ay bilaabeen inay ciidamo u diraan ukrain si ay kaga hortagto duulaanka xukuumadda moscow in ruushka uu kasoo gudbo ukrain uu si toos ah usoo weeraro dowladaha reer yurub arrinta xusida mudan ayaa ah in baqdinta ugu weyn ay qabaan reer galbeedka tahay in haddii uu ruushka kasoo gudbo ukrein uu si toosa usoo weeraro dowladaha reer yurub si taas looga baaqsado ay ciidamo badan usoo dhoobeen xukuumadda ruushka dhegeystayaal wararkii ugu dambeeyay caalamka maanta oo inaga intaas aan dib idinkugu celiyo qeybaha ka harsan barnaamijka dhacdooyinka dunida
الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay maalintii shalay waxaa soo gabagaboobay taxane aan ugu magac darnay jenaraaladii jihaadka ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam kuwaasoo ka koobnaa afar iyo labaatan xalqo haddaba waa maxay fariimaha ay dirayaan qisaska halyeeyadii saxaabada ahaa ee lagu soo qaatay silsiladii jenaraalada jihaadka ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa warbixintan ku eegaya salmaan axmed خير القرون مواقفا ومثالا تبع الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكر saxaabadu waa jiil fariid ah oo aan iyagoo kale marnaba dhici karin in dunida lagu arko dad meelo qaar ka shabaha mooye waxayna ahaayeen haleeyo garab istaagay subanaha sala allahu calayhi wasalem markii uu geeriyoodayna xambaaray ammaanada ah in xaqa la gaarsiiyo dunida iyagoo sida kitaab wax xanuuniya iyo sayf u gargaarta عليهم وزهت بهم دنيا الأنام دلالا وجيل الصحابة لا مثيل لعزمهم tobannaan ka mid a saxaabadaas waxay ahaayeen hogaamiyaal ciidan iyo maamul intii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalem noolaa ayuuna mas-uuliyaadku aaminay taasoo muujinaysa mansiladda sarraysa iyo makaanada muuqata ay kaga socmeen asaagooda
الراكعون الساجدون الزاهدون المكثرون صلاحهم أعمالا taxanaha jenaraaladii jihaadka ee maalmihii lasoo dhaafay ka baxayay idaacadda islaamiga alfurqaan waxaan ku eegaynay taariikhda iyo manaaqibta hogaamiyaal ciidan oo horbooday saraayaadkii nebiga sala allahu calayhi wasalem
بعث النبي المصطفى بالحق فانتحر المريض وتناثرت شبه الضلال وزلزل الكفر العليم بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد يا شعر أسعد halyeeyadan waxay isugu jiraan ansaar muhaajiriin iyo sidoo kale qaar ka soo jeeda qabaa'ilkii carbeed ee degganaa jasiiratul carab dhammaantoodana waxay lahaayeen hal sifo oo ay ka wada sinnaayeen taasoo ah inaanay marnaba gorgortan ka gelin fulinta awaamiirta ciidan ee uu siinayay nebiga sala allahu calayhi wasalem tani waxay muujinaysaa in mabda'a diineed ee samciga iyo taacada uu saxaabada agtooda ka ahaa arrin muhiimad gaar ah xambaarsan siiba marka la joogo nolosha ciidannimada oo ku dhisan kala amarqaadasho waana dersi iyo cibar ay tahay inay dhugtaan dadka u xusuldoobaya difaaca ummadda iyo soo celinta khilaafada raashidada ah ragga manaaqibtooda iyo taariikhdooda lagu soo gudbiyey silsiladan waxay ahaayeen kow iyo soddon saxaabi oo kale ah xamsa ibnu cabdilmutalib cubayda ibnualxaaris cabdulaahi ibnu jaxsh cumayr ibnu cadiy saalim ibnu cumayr moxamed ibnu maslama zayd ibnu xaarita cabdulaahi ibnu unays cabdulaahi ibnu jubayr abuu salama ibnu cabdilasad almundir ibnu camar mirhad ibnu abi mirhad cukaasha ibnu mixsin cabdiraxmaan ibnu cawf cabdulaahi ibnu catiik cabdulaahi ibnu rawaaxa kursi ibnu jaabir camar ibnu umaya addumari bashiir ibnu sacad haalib ibnu cabdilaahi ibnu abilcawjaa assulami shujaac ibnu wahab kacab ibnu cumayr abuu qataada sacad ibnu zayd adtufayl ibnu camar addowsi xuyayna bin xusni alfizaari qudba ibnu caamir addaxaak ibnu abi sufyaan calqama ibnu mujazir iyo jacfar bin abi taalib dhammaantoodaba allaha ka raalli noqda ee
وعلى ابن عفان الرضا وعلي ذو البأس الشديد
inkastoo aanay raggan oo keliya ahayn halyeyadii saraakiisha ciidamada ee dowladdii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalem haddana waxay ahaayeen raggii hogaamiyey saraayaadkii ugu caansanaa ee uu rasuulku liwaagooda gacantiisa ku guntay kuwaasoo lugahooda u booroobeen allah dartii iyo fidinta diinta xanafiyada marka aad loo dhuuxo qisaska halyeeyadan saxaabada ah waxay siiradoodu maanka qofkii dhegaysta ku reebayaan dhowr xaqiiqo oo muhiim ah waa midda koowaade in suubanaha sala allahu calayhi wasallam mahaligta iyo meelaha halisyada ah aanu kala bakhayli jirin qaraabadiisa dhow sidaan soo aragnayna hogaamiyaashii horbooday saraayaadka qaarkood waxay ahaayeen qaraabada dhow ee nebiga sida ilma adeeradii ilma eedo ilma habareed ama adeeradii tanina waxay lama huraan ka dhigaysaa in qof kasta oo doonaya uhilinta diintan uu huro naftiisa ehelkiisa iyo xigtadiisa قوم إذا حاربوا ضربوا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا أعفة ذكرت في الوحي عفتهم لا يطمعون ولا يرضيهم الطمع xaqiiqada kale ay iimaankeenna ku reebeen qisaskii jenaraaladii jihaadka ee nebiga sala allahu calayhi wasallam waxay tahay in mas-uuliyadda ama xilka ay saxaabadu u arkayeen takliif ee aanu ahayn maqnam iyo mid looga faa'iidaysto dana adduunyo xilka iyo jagadu ma jirin quluubta saxaabada ridwaanullaahi calayhim sidaas darteed way sahlanayd in saxaabi sariye hor kacay sannad ka hor uu sannad ka xiga isagoo askari ah ka mid noqdo sariye kale oo duulaysa waana tilmaam ay duruus iyo cibar ugu jirto dadka muslimiinta ah gaar ahaan hormuudkooda mujaahidiinta أعطوا نبي الهدى والبر طاعتهم فما ولا نصرهم عنه وما نزعوا إن الذوائب من فر وإخوان intaa waxaa dheer in qisaska halyeeyadan saxaabada ah iyo mawaaqiftooda goobaha dagaalada ay ka dhigan tahay duruus militari iyo mawsuuco dhammaystiran oo uu ka faa'idaysan karo qof kasta oo saxaabada kaga dayanaya jihaadka iyo halganka tanina waxay dad badan ka kaafin kartaa in wakhti uu kaga baxo falsafadaha aan wax sala ku lahayn diinta islaamka ee ay qoreen horjoogayaashii gaalada ahaa ee dunida soo maray الكمال وللدين ضحوا بأنفسهم وجادوا بكل نفيس وغار ugu dambayntii waxaan u mahadcelinaynaa qoraaga kitaabka qaadatu nebiyi sala allahu calayhi wasalem oo uu kitaabkiisu gundhig u ahaa xalaqaadka jenaraaladii jihaadka ee rasuulka sala allahu calayhi wasalem allahna waxaan u weydiinaynaa in miisaanka xasanaadka uu u saaro cid kasta oo dhegaysata xalaqaadkanna uu ku anfaco
فعائلهم رجال همامهم سمت للمعاد سمت للمعاد
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى guud ahaanna intaas ayaan kusoo afmeyraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
إذ تجري فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله